xarunta maamulka degmada Wallaweyn iyo waliba laga kordhiyay xafiisyo howlo cusub oo ka kooban qaybo kala duwan walibana uu sadow ku gooyay gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Hoose gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Ali Najax iyo waliba uu kormeeray xafiisyada howlka cusub oo lana siisaa asriye waxaana sanadka dardar geliyay adeegyada bulshada gudoomiyaha degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo waliba kureyn ku hadlay hadagooyinka xafiisyadii howlka cusub wuxuuna ku warbiyay sida la kala sii mudane gudoomiye waxaa noo soo wargalay inuu soo gabagabo ismihii xafiisyadii aan kusoo kordhinayna maamulka iyo howlkii siminaarada iyo tababarada aan ugu talagalnay oo aan muddo afar bilood ka hor ah dhagax dhignay sida aan maanta aragtay xafiisyadaas iyo dhismaha howlka iyo qalabeynteedaba waxaa ku qarash garaynay qarashkaas iyo howlihii ku baxay fangareeyey dowladda hoose ee degmada wallaweyn iyadoo aysan wax hay-ad ah ama maamul kale aysan kaalin ka geysanin dakhligii iyo canshuurihii laga aruuriyey qaybihiis kala duwanaa ee degmada wallaweyn laga qaaday ayaa lagu dhisay iyadoo aysan la-aanteeda suurageli lahayn laamihii ammaanka ee howlwadeenadii canshuuraha ururadii haweenka iyo dhallinyarada oo iyagana kaalin mugle ka qaatay horumarinta degmada iyo dhismayaasheedaba oo micneedu ay tahay isku xirnaanteena ayaa suuragelisay wax noo qabsoomay waa rajeynaynaa laba kun iyo shan iyo labaatan gudaheedana inaan howlaha kale ee qabyada noo ah dhammaystirno sida tan sidoo kale gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan ali najax iyo ka bogaaday maamulka degmada wallaweyn in anshuurtii lagu qaado bulshada lekanaga waanan kasoobihi xafiisya lanka shaqeeyow iyo howl weyn oo shirarka iyo siminaarada iyo qodobada bulshada lala qaadahayaba intaba kaafin kara ayagoo runtii isku tashi ah iyo canshuuraadkii yaraa ee laga qaadayay bulshada ay ku aruuriyeen ay halkaan ay ku dhisteen ay ku ballaariyeen ay ku qurxiyeen maanta inaan ka soo qayb galo xarigjarkeeda ee runtii duulinimada waa in meesha hadba ay joogto aad kor uga sii qaadid intaad magaaladaas joogtidna aad wax ku soo siyaadaysid maanta hab isxilqaan ah ama canshuuraad dadkii laga qaaday in qayb ka mid ah lagu celiyo xarumihii dadka loogu adeegayo waa ammaan aada idinka mudan tihiin waan rabo weliba inaan fariin u diro guddoomiyaasha degmooyinka kale ee gobolkan inay idinku daysadaan maxaa yeelay sidiina si la mid ah canshuuraad ay qaadaan badankooda haddana kama arkaysid xarumihii iyo meelihii ay ka shaqaynayeen oo sidiina oo kale intay fadhiisteen go-aan ay qaateen ay ballaariyeen ama ay dayactireen ama ay qurxiyeen runtii waa waxyaabaha ka dhiman waan rabo inay ugu daysadaan degmadan wallaweyn maamulkeeda waa idin bogaadinaynaa waan idin mahadcelinaynaa duulinimada la sheegayo waa intaan iyo in ka badan oo adiga aad intaad meel fadhiisato oo aad fikirto oo aad alifto ama aad go-aan ku qaadatiin idinkoo isku duuban